galab wanaagsanna dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha abriilna ay tahay sannadka halka aad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamac wararka maantana waxaa ugu waaweynaa ra-iisul wasaaraha dalkan austreeliya oo ka tacsiyeeyey askartii dagaalkii labaad austreeliya uga dhimatay babuni guinea baarlamaanka u k na waxa uu ansixiyey hindiso sharciyeedkii ruwanda ra-iisul wasaare antony albanisi ayaa bilaabay lug uu ku marayo wadada ama meesha dariiqa la yidhaahdo cocoda track oo ku yaala dalka babuni guinea mister albanisi ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey australia oo isaga oo xil ka haya meeshaasi lug ku mara halkaasoo ah meeshii uu ka dhacay dagaalkii kakoda xilligii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka baarlamaanka britain ayaa ansixiyey hindiso sharciyeedka muranka badan dhaliyey ee ra-iisul wasaare rishi sunak taasoo waddada u xaaraysa in qaxootiga waddanka sida sharci darrada ku soo gala la geeyo ama loo diro dalka ruwanda hindiso sharciyeedkan ayaa waxaa ansixiyey aqalka odayaasha oo iyagu ah dad aan la dooran mister sunak ayaa baarlamaanka u sheegay in markaasi aan lagu kala tegayn ilaa hindiso sharciyeedkan la ansixiyo ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak ayaa sheegay in duulimaadyada dadka u tarxiilaya ruwanda ay bilaaban doonaan xagaagan isagoo ugu baaqay aqalka odayaasha inay joojiyaan hor istaagga ay hortaagan yihiin siyaasaddiisan muhiimka oo lagu soo afjarayo mawjadaha doonyaha yaryar ee wada dadka soo galootiga oo kasoo gudbaya badda la yidhaahdo english channelka oo isku xirta ingiriiska iyo faransiiska ku dhowaad boqolaal qof oo ah dadka badda ku mara looxa ama alwaaxa safeboardka la yidhaahdo ayaa isugu soo baxay bonday iyaga oo xusaya lixdii qof ee tooreyda lagu dilay bonday junction dukaankii weynaa ee ku yaalay xeebtan caanka ayaa lagu yaqaanaa inay tahay meel dalxiisayaal badan ay yimaadaan xeebo mashquula iyo qoysaska oo halkaasi dhammaadka asbuuca waa sabtidii axadde markaasi u bambaxa siyaasiyiin badan oo australiaana ayaa dhaliilay elon mask jawaabtii uu ka bixiyey markii lagu amray inuu bartiisa ka qaado muuqaalo amarkaas oo ay bixisay guddoomiyaha e safety commissionka la yidhaahdo bartan bulshada ee exka la yidhaahdo ayaa la amray inay ka saarto barteeda dhammaan waxyaalihii la xiriiray weerarkii argagixisa ee ka dhacay kiniisad ku taala galbeedka magaalada sydney isniintii lasoo dhaafay mister mask oo isagoo ah milkiilaha x ayaa ku andacooday xorriyatal qowlka magaalada melbourne maanta roobab ayaa la filayaa iyo lix iyo toban digrii sydneyna inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo toddoba digrii halkii australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah